diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka somalilan ayaa ka socota maalinkii labaad gobolka sanaag bishii nofembar ayay somalilan si rasmi ahaana uga bilaabatay diiwaangelinta codbixiyayaasha taas oo furo u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid riyaraac oo u warramayay v o a isagoo ku sugan gobolka sanaag ayaa u sheegay in diiwaangelintu ay si rasmiya shalay uga bilaabantay gobolka sanaag islamarkaana degooyinkiisa kala duwan ay ka socoto guddoomiyaha ayaa sheegay in ay ilaa iminka xaaladda amni iyo ta farsamo ahaan ee guddiga doorashooyinku ay u diyaargareeyeen in dadku ay isdiiwaangeliyaanba ay sidii loogu talagalay u socoto sida uu sheegay cabdirashiid riyaraac alxamdulilahi rabbilcaalamiin si wanaagsan bay uga bilaabantay gobolka sanaag si fiicanna waa uga socotaa laba degmo horaa loo qabtay xeelafooyin iyo garabad intii kale way ka bilaabantay si wanaagsanna way u socotaa weliba si laxaad le waxay uga socotaa bariga sanaag oo diiwaangelintii hore aanay ku badnayn marka goobaha aanu maraynay labadii casho ay socotay dhammaantood kayriyada iyo dadka iyo nabadgelyada waa fiican yihiin alxamdulilah si wanaagsan bay gobolkan uga socotaa markaa dhulkaasoo dhan si nabadgelyo ah wanaaga dadku si fiican oo niyad samiya isu diiwaan gelinayaan ayay uga socotaa aad iyo aad baanu runtii ugu faraxsannahay in dee bulshadu ay ay dareentay diiwaangelinta iyo macnaheeda gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirasiid riyaraac oo ka jawaabaya su-aal la xidhiidhay cilladaha iyo cabashooyinka dadweynaha goobaha qaarkood mararka qaar ka taagan ayaa sheegay sidan ma waxbaanu bedelay runtii waxaanu bedelay dalkan waad og tahay uu kala fog yahay dhul cilladiisa laga giyon karo ama loo gurman karo goobaha qaarkood maaha goobo walbaa saddex boqol oo kilomitr afar boqol oo kilomitr isu jira goobihiisu isu jiraan sidaa darteed waxaanu mishiimo cusub iyo qalab kirad cusub iyo magaranaysaa ayaanu soo kordhinay waxaa kaloo aanu runtii iyagaa dee dee shaqaalihii gobolladaa kasoo hawlgalay iyo siday u kala firfircoonaayeen iyo siday u kala farsamo badnaayeen ayaanu dhulka fogfog iyo meelaha gurmadkoodu adag yahay ku qornay sidaa darteed waa la odhan karaa khibrad badanoo dee aanu kasoo faa'iidnay oo xagga shaqaalaha iyo qalabkii oo aanu tayeynay oo maaragtay goobahaas kafog dhammaantood waxaanu geynay mishino cusub oo hadda yimid aan hore loogu soo shaqayn marka sababahaasa runtii noo fududeeyey iyo ilaahay oo nala garab galay maadaama dhulkan dhul de kala fog oo waddooyinkiisuna dhaadheer yihiin oo dee laga yaabo in qaarkood afar saacadood iyo shan saacadood goobaha lagu gaaro si aadana waanu uga diyaar garoy de anagoo maskaxda ku hayna distanska iyo iyo sida dee gurmadku waktigay ku qaadanayso marka ilaahay mahadiya aad bay noogu yar tahay cillada iyo iyo magaranaysa iyo geesta kale xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka tirsan aqalka wakiilada somalilan kana soo jeeda gobolka sanaag ayaa isagoo ku sugan magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag u sheegay v o a in diiwaangelintu sidii ay u bilaabantay ay uga socoto magaalada iyo guud ahaan gobolka waxa uu intaasi ku daray xildhibaan cabdilqaadir inay jiraan goobo kooban oo cillado farsamo ay ka dhaceen kuwaasina markiiba ay guddiga doorashooyinku u direen dad u tababaran waa fiicantaa kadarow si fiicanna waa u socotaa dadkuna waa wacyigashan yihiin faa'iidada ku jirtana way og yihiin dadaal badanna way wadaan waana wacyigelinay wax walbana sidii loogu talagalay bay u soconayaan ammaankuna hadda waa sugaya alxamdulilah rabbilcaalamiin ha cilladuhu meelo meelo cilladii way jirtaa taasi waa technical markiiba de waa la farsamaynaya oo dad u tababaran baa jira wax faayid oo iga tara oo dhibini ma jiraan ma garab ushuu soofaa waa fiican tahay alxamdulilah inay khayr ku dhammaatana waa rajay xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud ayaan weydiiyey maadaama xisbiyada somalilan guud ahaantood wakhtiyadan ugu dambeeyey ee diiwaangelinta gobollada kala duwan ee somalilan ay ka socotay ay si midaysan ugu sheegayeen in bulshadu ay isdiiwaan geliso somalilan oo dhan way ka midaysan yihiin marka insha allah waxaan u filayaa ina inaan guulaysan doon mar haddii haddow dadka wafqi dowlaha marka la helaa loda la maala marka bal horta dadkii waxaa heleen hadhow waa la kala jiidan doonaa laakiin si guud baa loo wadaa fikirayaa oo waxaa la rajeynayaa inay guulaysto insha allah waa sidaa inay dadku kaadka qaataan gobolka sanaagna way ogsoon yihiin gobol ballaadhan weeye midkiisuna waa thirty eight forty five waa gobol ballaadhan mar walbana waxaa la leeyahay dad badani ma joogo laakiin maantaanu muuqanaynaa inaan dad badan nahay oo gobolka dad badan yahay marka way qabaan warkaana way haystaa wayna dadaalayaan ilaa haddana si fiican bay waxu wadaan meel bana laga ololeeyo oo waa laga kaamiyigareeyay inay dadku qaadka qaataan gobolada sool iyo sanaag ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu dambeeyey ee diiwaangelintu ay ka socoto guud ahaan somalilan iyadoo sagaal iyo labaatankii bishii noofembar ama koob iyo tobnaad ee sanadkaaynu ka soo gudubnay laba kun iyo labaatankii ay diiwaangelintu ka bilaabantay gobolada awdal iyo degmooyin ka tirsan gobolka maroodi jeex ee somalilan khadar maxamed cakule v o e hargeysa